waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali taliska qaybta guud ee ciidamada booliiska gobolka banaadir ayaa muqdisho ku soo bandhigay maandooriye kala gedisan oo lagu iibinayey degmooyinka qaar ee gobolka banaadir waxaana maandooriyahan oo halis ahaa lagu gubay goob fagaare ah oo ku taala duleedka degmada kaaraan ee gobolka banaadir goobta lagu soo bandhigayey maandooriyahan waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir taliyaha qaybta guud ee ciidamada biliiska gobolka banaadir iyo saraakiil kale ugu horeyntii waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf madaale kaa oo uga digay cid kasta oo ku lug yeelata isticmaalka iyo ka ganacsiga maandooriyaha kala gedisan in sharciga lala tiigsan doono waxaan leeyahay way ku mahadsan yihiin dadaalkaasi maamulkii degmooyinka iyo hay-adiha amniga iska kaashadeen ay guryahooda intuugu galeen ay soo qabteen daroogada nuucan ay gadaashayna taallo ee aad arkaysiin inta ay la eg tahay taasoo la doonaayey in ubadkayna lagu dilo mustaqbalkooda lagu baabi'iyo waxaan leeyahay waa ku mahadsan tihiin juhdigeed dadaalka aad bixiseen waxay ku tusaysaa sida ay nooga go'an tahay haddii aan nahay dawladdii haddaan nahay maamulkii gobolka banaadir haddaan nahay hay-adihii amniga annagoo wada jirnaba inaan la dagaalanno daroogada inaan la dagaalanno anshaxumada inaan la dagaalanno fasahaadka inaan la dagaalanno waa arrin naga go'an go'aankaasna aan mar hore qaadannay ilaa iyo haddana waa daba taaganna waxaan leennahay runtii hay-adihii garsoorka oo ayaguna marsiiyey wixii ay mudnaayeen kuwii soo aruursaday xashiishkan bakhtigan ee xaaraantan soo ururiyey oo rabeen inay maarata ku baabi'iyaan ubadkayna ay ku baabi'iyaan waxaan leenahay idinkana waa ku mahadsantihiin dadaatiin garsoor sidaas si la mid ah waxaan rabnaa mar walbaba sidaa ay nooga go'an tahay haddii ilaa yidhaahdo cid kasta oo shacabka ah oo soomaali ah ee xalaal ah waa inay ka go'naata ay soo sheegaan goobaha iyo guryaha lagu iibiyo ama lagu kaydiyo iyo dukaamaka ama dabakaanyadheh ama farmasiyadheh ama dukaan weyn dhehe lagu iibinaayo inay soo sheegaan ayaan ka rabnaa si aan ula dagaalanno xaaraanta ay ku iibinaayaan meelahaas ay ku iibinaayaan kadibna lagu bahdalaayo lagu baabi'inaayo ubadkayna jiilkayna mustaqbalkooda soo koraayo lagu baabi'inaayo arrin loo dulqaado kara maahan waa arrin aan mar kastaba u taagannahay marar badan ayaan ku gubnay halkaas haddana maanta waxaan joognaa halkii aan ku gubi jirnay meel ka agdhowa ayaan joognaa intaasoo jawaan intaasoo dhallo ah intaasoo maaragtay calaqa intaasoo kaartoon ayaa la gubayaa dhankiisii taliyaha qaybta guud ee gobolka banaadir ee ciidanka biliiska soomaaliya gaashaanla sare mahdi cumar muumin oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in maandooriyaha iyo adeega khamaarka internetka laga ciyaaro ee loo yaqaan one expert ay caqabad ku yihiin xasiloonnida iyo horumarinta bulshada gobolka banaadir sidaa la socotaan dhib walba oo dhaca wuxuu salka la galaa maandooriye iyo balwad iyo maandooriye haddii wax la xado qofku waxaa sabab u noqday maandooriye haddii wax kufsi la geysto waxaa sabab u noqda qofkan waa kufsi u qabay manaa sababta u kufsada waxay ahayd inuu cabsanaa maskaxda maankiisa inuu maqnaa haddii wax la dilo waxaa sabab u noqonaysa iyadana marka dib loo baara inuu cabsanaa qofkaano ama qamri cabsanaa ama calaq cabsanaa xataa kuwa khawaarijta ee ummadda muslimkaa qarxinaya marka ama isqarxinayaan ama ummadda dhibaataynayaan waxay cabsan yihiin maandooriye kaniini iyo balwad iyo carbada ay u badan yihiin sidaa daraaddeed waxaa la ogaaday inay dhibka ugu weynu inuu ka jira dalka inuu yahay maandooriye inuu ka mid yahay cadow ka mida cadow ka mida cadowyada dhallinyarada soomaaliyeed ee jiilka soo karaya baabi'inaya dhibka u geysanaya xataa inkees qaar askarta ka mida loo ruqsiiyey oo ciidanimada looga saaray inay balwad iyo maandooriye isticmaalaan sidaa daraaddeed muhiim gooniya ayay noo leedahay guddoomiyaha gobolka iyo taliyaha ciidanka booliiskaba nagu hogaaminayaan in lala dagaalamo maandooriyaha waxaa kaloo ayadana la mida sida maandooriyahoo kale la mida one exbidka dembi kasta oo dhaca one exbidku salka dhigtaa sababtoo ah qofkan qamaaruu dhiganaa shan dooraruu dhigtay toban dooraruu dhigtay mushaarkaa u soo dhacay markuu ka dhammaado laba jeer laga dhaco lacagu hebelu wacaa cabdiu ii soo dir waa ka weynaa hooyow shaxaada weynaa waa ka weynaa qorayu qorayu inta hore u qaato laba qofoodoo mobel hore uga qaadaa soo u dhigto wanka sbiidka dartiis amaba waaba u dilaaba markuu dhiibi diida lacagtana waa u dilaa ama uu ka cararo dembiyada dilka iyo dhaciyan waxay sabab u noqdeen wanka sbiidka isaga lafti sharciyanna xeeraa ka soo baxay inuu dembi yahay haddana waxaan rabnaa in fulintiisii la dhaqangeliyo awalba waa la waday laakiin in la xoojiyo dhaqangelinteeda ina mamnuucu tahay in la xayeysiiyo mamnuuc tahay in laga ganacsado mamnuuc tahay in la ciyaaro maadaama uu nafta iyo maalka ummadda soomaaliyeed dhib ku yahay ciddii isticmaasho ee ka ganacsataa waxaa laga rabaa inay ka baxdo waa dembi maanta kadib qofkii lagu qabto hantidiisa ugu jirta hantidiisa ha kala baxo maamulka gobolka banaadir ayaa wada olole lagula dagaalamayo waxyaabaha maanka dooriya ee muddooyinkii dambe ku soo kordhayey magaalada muqdisho waxaana ilaamaha amnigu aaminsan yihiin in isticmaalka iyo ka ganacsiga maandooriyuhu ay ugu horeeyaan waxyaabaha ugu weyn ee qaybta ka ah amni darada xilli ay ciidamada kala duwan ee dowladdu ay ku howlan yihiin sugidda iyo xaqiijinta amniga guud ee gobolka banaadir
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho